دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka xasuuqay ciidamadii dowladda federaalka ah ee ku sugnaa deegaanka misegawaay ee gobolka galgaduud iyagoo hub iyo gaadiidna ka furtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay dagaalkii ay saaka ku leysay ciidamada dowladda federaalk ah ee ku sugnaa deegaanka misegawaay askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu qabtay dagaal xoogan oo saaka ka dhacay deegaanka misegawaay kuwaas oo hadda maxaabiis ahaan gacanta ugu jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ayaa lagu qaaday maleeshiyaad u shaqeeya dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa tuulo ka tirsan gobolka wajeer maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa deeqda waa ah gaarsiiyey dadkii ay ugandhayska ku duqeeyeen magaalada buulamareer mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta saddexaad shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika odayaasha dhaqanka ee magaalada buulamareer ayaa ka hadlay dhibaatadii ay ku qabeen ciidamada shisheeye iyo hadda xaaladda ay ku sugan yihiin قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka cagta mariyey ciidamadii dowladda federaalka ah ee ku sugnaa deegaanka masegawaay warkaas iyo war kaloo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saartay dagaalkii saaka ka dhacay masegawaay waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali iyadoo weli meydadkii ciidamada ugandha ee maalin shanaad xarakada shabaab ulmujaahidiin ku leysay magaalada bulomareer ee gobolka shabeellaha hoose ay weli bannaanka yaalaan dugaaguna uu feenanayo ayay geesta kale saaka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar kula jarmaaday firisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka masegawaay ee walaayada galgaduud halka oo iminka ay daadsan yihiin meydadka ku dhowaad siddeetan askari aamin lagama ahan in iyadoo weli labada goobood meydadka ciidamadu ay daadsan yihiin meel kale ay ka buskiciso xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana ay ku layso ciidamada ku sugan dadka ku dhaqan gobolka galguduud ayaa ii sheegay in saaka ay maqlayeen diryanka hubka lagu ridayay ciidamada dagaalkii koowaad ee ay galeen ku leeday ee dowladda federaalka loogu soo tababaray dalka eritereya kuwa oo dhowaan ka yimid dhanka magaalada muqdisho guud ahaanba gobolka galgaduud iyo gobolka shabeellaha dhexe ee ay dariska yihiin ayaa mar qura waxaa qabsaday hadalhayn xoogan oo la xiriirta dagaalka xarakada shabaab ulmujaahidiin saaka ay kula jarmaaday fariisinka ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka masegawaay bayaan ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa lagu faahfaahiyey dagaalka cagmarinta ee saaka ay ku qaaday ciidamada ku sugnaa masegawa bayaan ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu yidhi iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu saakay oo talaado ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada riddada ee deegaanka masegawaay ee walaayada islaamiga ee galgaduud ee bartamaha soomaaliya halkaasna waxaa ku sugnaa ciidamo murtadiin ah oo dhowaan madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte uu ka soo diray magaalada muqdisho si ay uga qayb qaataan dagaalka shahadala dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiin ay ka wadaan bariga walaayada galguduud iyo shabeellaha dhexe bayaanka sidoo kale waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay allaha fadligiis si buuxda gacanta ugu dhigeen saldhiggii murtadiinta ee deegaanka masegawaay waxaanay halkaa cadowga ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira bayaan ka soo baxay dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin ee looga hadlay dagaalka masegawaay waxaa sidoo kale lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay gacanta ku dhigeen dhammaan basaanadii ciidan ee til saldhigga murtadiinta ee deegaanka masegawaay oo ay ku jiraan gaadiidka loo yaqaano teknikada oo qoryuhu ay ku rakaban yihiin sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxa ay deegaanka winin leh ee duleedka masegawaay kamin ugu dhigeen baa lagu yidhi bayaanka ciidamo murtadiin ah oo ka soo gurmaday dhanka magaalada ceeldheer ee isla walaayada galguduud waxaana la gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo gaadiidna laga gubay waxayna dib ugu carareen baa lagu yidhi bayaanka halkii ay ka yimaadeen ee magaalada ceeldheer xarakada shabaabulmujaahidiin bayaankeeda waxay gebagabadii ku sheegtay in weerar ka dhacay masegawaay iyo kamiinkii ka dhacay duleedka ceeldheer ay ku dishay saddex iyo toddobaatan isugu jiray saraakiil iyo askar kuwa oo badankood ah ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritereya bayaanka waxaa lagu soo gebagabeeyey wixii faahfaahin ah ee ku saabsan weerarkan barakaysan dib ayaan ka soo gudbi doonaa insha allah intaa kadib xog warbaaxintu ay heshay ayaa waxay faahfaahin ka bixinaysaa gaadiidka saaka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku furatay dagaalka ka dhacay masagawaa iyo weliba midkii ay ku gubtay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerarka saaka ka dhacay masagawaa waxay ku furteen lix gaari oo shan ka mid ay yihiin gaadiidka cabdibilayaasha loo yaqaano ee dhanka dagaalka loo adeegsado dhammaantoodna waxaa ku rakiban qoryaha loo yaqaano dhashiikaha sida xogta aanu ku helnay gaariga lixaad waa gaari nooca xamuulka ah oo kuwa ciidamada lagu qaada ah xogtu waxay sheegaysaa in dagaalka saaka ka dhacay masagawaay xarakada shabaabul mujaahidiin ay dowladda federaalka uga gubtay laba gaari oo ah nooca cabdibilaha la yidhaahdo iyo gaari xamuul ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa labada gaari ee cabdibilayaasha intaanay gubin waxa ay ka furteen qoryaha dhashiikaha loo yaqaano oo ku rakibnaa waxaynan weli faahfaahin dhammaystirin ka helin qori gacmeedyada ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku furteen dagaalka saaka ka dhacay masagawaay waxaase iska caadi ah haddii ciidan la weeraro oo la laayo islamarkaasina lala wareego xeradii amaba xaruntii uu ku sugnaa in qoryaha weerarka soo qaaday ay gacanta ku dhigayaan hub iyo wixii kale ee saad ah ee meesha yiil ciidamada eritereya lagu soo tababaray ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ugu dambeeyey ee dowladda federaalka ah ay ku tashanaysay caanood oo ah afayeenka dhanka ciidamada milatariga ee dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka hadlay bal muhiimadda ciidamadan ay u leeyihiin ciidankii halkan joogay oo eritereya kusoo tababartay yaa hadda laga diyaariyay laba batalyan oo ilaa kun askari oo wel tareerin ah si fiican u fiican wata lugeynaya aanaan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn ciidankaas hadda loo diyaariyey ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka waraysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaada oo ku gala madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ciidankan dhowaan ka soo ambabixiyey magaalada muqdisho asigoo u jeeday khudbad uu kula dardaarmayey waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ay soo afjaraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee deegaanada ay ku duulayaan ku sugan kadibna ay muqdisho ku soo noqdaan oo ay geesta kale u gudbaan waa sida uu ku riyoonayay laakiinse iminka waxaa dhegihiisa lagu dhibciyey in ciidamadaas la laayey haradigooduna uu cagaha wax ka dayey waxaa haray muddo yaroo kooban waay iyo meel yaroo kooban oo ay ku jiraan meeshaasi dadka u tababaran u qaabaysan waa idinka inay ka saaraan cadowgaas waxaan rabnaa maanta magaalada muqdisho dhinaca muxuu ahay qorax ka soo baxaya bari ayaad uga baxaysaane dhowaan inaa intaa soo noqotaan galbeed haddana aada muqdisho u dhaaftaan yaan rajaynaynaa haddii aan la yidhaah dhulka iyo aagaga aad tegaysaan duruufaha ka jira inaad si dhaqsi ah loo dareemo inaad wax uga bedeshaan waanu hubaa inaad ka bedelaysaan haddii aan la yidhaah soomaaliya wax kale idinkula dardaarmi mayno waxaan idinkula dardaarmaynaa cadowga muddadiisu wuu iska dhammaaday ee muddadiisu soo kooba yownagu sii daba dheeraan meelo cusubaana sugayo dhul cusubaana sugayo aagag cusubaana sugaysa dadaana sugaya inay noo kaalmeeyaan wiilal adigoo kale ah oo dalkoodii iyo degaa soomaali aan ahayn oo dalkoodii iyo degaankoodii ugu yimid inay noo kaalmeeyaana meel lagu sugayo aan u soo dhaqsanno inaan maxaanku idhahdaa la galno hawshaas oo aan la gebagabayn oo aan kaashanno haddii aan la yidhaah cadowga aan la dagaalamaynaa waa cadow caalami ah caalamkao dhan baan la wada diriro annaguna muxuu ahay hormuudaan ka nahay dadkii hor socday cadowgaasi dagaalkiisa dowladda federaalka ayaa ku caanbaxday faan iyo isqaadqaad iyadoo saraakiishu ay warbaahinta ka sheegaan in xarakada shabaabul mujaahidiin aanay ku dhicin in ciidamadooda ay soo weerarto laakiinse waxaa dadka soomaaliyeed iyo shisheeyuhuba markhaati ka yihiin weerarada isdabajoogga ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsanayso shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ay ciidamadooda ku laynayso jenaraal biixi waa taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda federaalka ah ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerar ciidamadeeda meelahay ku jiraan way ogyihiin waxaanu go-aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaanba inaan la meel dejin markay halkaa marayso xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ciidamadeeda kula dardaarantaa tawaaduc iyo inay allah isu dhuldhigaan waa kan sheekh mahad abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin oo ciidamada la dardaarmaya mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada soomaaliya iyo mandiqada bariga afrika ay idin soo wada eegayaan idiinna ducaynayaan waxay idinka filayaanna ay tahay gurmad garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga afrika sidaa darteed allaah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaaggooda allah isu dhuldhiga oo isu bihinbihiya wakhtiga guusha kuna dayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtoo ah tawaaduca ayaa ah aasaaska wanaag waana furaha aad ku hanan kartaan quluubta iyo maskaxda dadka aad diinta ugu yeeraysa iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida sababtoo ah waxay muujinaysaa keliya ayaa ah dacfiga iyo kalsooni la'aanta qofka isla weyn xasuusnaada inaad mar waliba allah u mahad celisaan sir iyo caad intaba ugana mahadnaqdaan guulaha ballaaran ee uu idinku bannaystay allah u hoggaansama awaamirtiisana adeeca si aad ugu dhabowdaan una noqotaan addoommo dhab ah uu allaah leeyahay subxaanahu wa tacaala weerarka maanta ka dhacay masegawa ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ahu waa dharbaaxyo kale oo xoog le oo ku dhacday dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxayna kuu sii gelinaysaa rajadooda oo awalba ahayd mid liidata askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu qabtay dagaal xooggan oo saaka ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud kuwaas oo hadda maxaabiis ahaan gacanta ugu jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya tiro askar ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa lagu qabtay dagaal xooggan oo cagmarin ahaa kaasoo saaka ay ciidamo ka tirsan milatariga shabaabul mujaahidiin kula wareegeen saldhig ku yeelay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud maxaabiista oo hadda gacanta ugu jira ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana aad u naxsan ayaa ka waramay weerarkii saakay lagu soo qaaday khasaaraha uu u geystay sayid cali wuxuu ka mid yahay maxaabiistii dagaalkaa saakay lagaga qabtay ciidanka dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritereya idaacadda islaamiga ah ee andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waraysigan la yeelatay magacaa ku bilow sayid cali haye siid cali maxaad ahayd adigu ciidanka dowladda federaalka waa garta gaar ahaan qaybtee ka tirsanayd waabkiilaanka labaatanaad waa garta xaggee ku sugnaydeen misgaawan misgaawan magaca mase gawaay bal inooga waran saaka waxaa halkaasi ka dhacay malaayiina ka dhacay mujaahidiinta iga gal waa kal kalyaada jawaharna ka dhacay waa garta adigu xaggee u cararta aniga meesha maaqaani iska cararay waa garta xaggee la idinka keena marka hore aa hilitaris waa gartay n mase gawaay intee askar ayaa ku sugnayd laa boorahan inta kale waa kale nafar bada ku jiro aa markay ku imaaneen waa ka carareen ilaa hadda wax lee carareen waa gartay marka laidin soo weerarayay intee askar ayaad ahaydeen way afar boqol labaatan ilaa labaatanaad waa gartay bal khasaaraha inooga waran waan dhimasho u sheego karo waa lagu go-a laakin haye waa lagu go-ay aa haye yaa hadda gacanta kugu hayo aniga mujaahidiin maalin yar maayo dee wax waxa muhiim gaar waa gartay adigu maxaa qabanaysay yaa horta aniga hadii kuu sheego aniga markii ku horta qof la marjacay intaan haye doon waxaa ilaa manaha nadar bajetka nadar ku geynaa waa gartay n ciidanka aad ka tirsanayd sarkaalka haystay magaciisa inoo sheeg cabdimanaan la waa gartay xaggee ku dambeeya sarkaalkaasi cabdimanaan soo array jeedi adibin la array walaas adibin la array waya dhankaas meesha wadada anig dhiman dhankaas soo array waya soo array kuwa iskaafaadka si ilaanayaan ee saarnaayaan kuwa dhaayle qofta markii magloo daarla dil waar weli leegaa magl waas dheenya wali dilin lafta baara gelin saas dee mar lagu fasaro taas u goya ilaanidan maxbuuskan ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee lagu qabtay deegaanka masagawaay ayaa wuxuu sheegay inuu ka mid ahaa ciidankii dowladda federaalka u qaaday waddanka eritereya islamarkaana lagu qalday in waxbarasho lagu qaadi doono dalka khatar yaa horta aniga hadii kuu sheego aniga markii ku horta qof la marjacay intaan haye doon waxaa ilaa manaha nadar bajetka nadar ku geynaa waxbarasho ee iyagu ku wadaadida qof isshaqaysanayo isticmaalinaya haygoga waa gartay si loo wadi markaa wadan lahay elektriya iyaan loogu tooro waan gartay dhulbuuri badan oo rafaad badan iyo afartanka joogin kasoo qabtaan waan gartay meesha marka xoog laynu wahayo ilaa ilaa alnigwadaanasiib joogi ilaa afartan joogi xoog farmaaji lagu dhahay xasan sheekha soo koray markaas ma imaaday maxaabiistan hadda gacanta ugu jira ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu qabtay dagaal xooggan oo saakay ciidamo ka tirsan milatariga shabaabul mujaahidiin lacagta ku mariyeen xero milatari oo dhowaan deegaanka masagawa ay ka samaysatay dowladda federaalka halkaasina geesay ciidamo aada u tiro badan weerar ayaa lagu qaaday maleeshiyaad u shaqaynayay dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa tuulo ka tirsan gobolka wajeer ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay weerar ku qaadeen tuulo lagu magacaabo coosmadulle oo ka tirsan degmada tarbaja ee gobolka wajeer waxaana halkaa ku sugnaa maleeshiyaadka loo yaqaano homegaad ee ay tababaratay dowladda kenya ciidamadan ayaana isaga firxaday tuulada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimaad iyo muxaadarooyin ka jeediyey masjid ku yaala tuulada kuwaas oo sidoo kale dadka kula hadlay goobo fagaaro ah maamulka islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa deeq dawo ah gaarsiiyey dadkii ugandha isku ku duqeeyeen magaalada buulomareer ee gobolkaas waxaa ka waramaya maxamed amiin waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo booqday isbital ku yaala magaalada buulomareer oo ay jiifaan dadkii ciidanka ugandha duqeeyeen maalintii daracd ayaa tacsi iyo deeq uu ka siday wilaayada gaarsiiyey bukaanada shir jaraa-id oo uu halkaasi ku qabtay waaliga wilaayada islaamiga ayuu kaga warbixiyey dhibaatada ay mar waliba ku hayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka reer shabeellaha hoose wuxuuna intaasi kadib qaar ka mid ah dadkii duqaynta ugandheeska ku dhaawacmay ku wareejiyey lacago loogu talagalay inay kula tacaalaan dhibaatada gaartay jasaaka allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo marka waa idin soo booqanay arrintaas arma inaa idinkaga tacsiiyin culeyska idin gaaray insha allah tacaala dadkana dee shafe shafe iyo daawo daawo iyo xoogaa insha allah tacaala inaan gaarsiinana waa rabnay insha allah tacaala oo daawada iskaga bixiyaan intaa unbaa ula socon insha allah tacaala ilaahay samir iman ha idinka siiyo jazakum allah khayr reerkan hadda dhaawaca iyo uga gaarin lacagtan labada boqol ah insha allah tacaala allah idin barakeeyo ilaahayna caafimaad deg deg ha siiyo dadkan dhaawaca maadaama hadda aad soo booqatay gurigii ay musiibada ka dhacday oo haddana qaar ka mida dhaawacyada ay yeelaan jasaakum allahu khayran kolley waa ujeedaan dadkaas muslimiinta ah cadowgaas uu waxyeeleeyey ilaahi subxaana wa tacaala ha caafiyo kuwii dhintayna shahiidayna ilahi way shahiideen xaqiiqatan cadow waa dilay waxa loo dilin oo lagu beegsanayo waa diintooda sidoo kale qaar ka mid ah shacabkii ay ugandheesku duqeeyeen ee ka faa'iidaystay daweynta ay wilaayada u samaysay ayaa ka warramay waxayna soo gaarsiiyeen dadkaas dhaawacmay iyo dadka dhintay lacag tacsiyad e iyo tacsiyad afkaa intaba waa noo keeneen waa sidii dareenkiina marka dareenkiina ka waran mar haddii walaalihiina muslimiinta maa sha allah maa sha allah maa sha allah waxa waaye saan jeclayn oon ilaahay ka baryayn iyo si ka fiican oo la kulannay waaye alxamdulilah waa adiga geedkii weynaya igu habsamay alxamdulilah aniga xaafad waa ka maqnaa caruurta ayay joogtay alxamdulilah geedkii weynaya adiga waa gabar iyo wiila igaaga dhaawacmay maasha allah kheyr alxamdulilah manaa muslimiinta ilaahay waa guul allah siiyo garabna allah siiyo waxay igu tar karaan waa igu tareen maasha allah hadda caruurta xaalkooda waa sidee ya caruurta hadda xaalkooda waa sidee xaalkooda kasta alxamdulilah hadda isbitaal inaa u goodaa rabaa laakaxowa waa la dhayay haddii ilaahay idinkiisa firir yaraa ku jiro waxaa laga soo baxeen hadduu ilaahay karaal noqdo wiilka weyne firirka waa ka baxay curyaanka ahaa alxamdulilah sidii kale waa iska fiicanay wax dhibee ma qabi maalintii daraad ayay ahayd markii ciidamada shisheeye ee ugandha ay duqaymo ku dileen ugu yaraan sagaal ruux oo shacab ah halka kuwo kalena ay ku dhaawaceen waxayna duqaymahaasi ka kala geysteen magaalada buulamareer iyo meel u dhow ambareeso ee duleedka baraawe ee gobolka shabeellada hoose mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta saddexaad shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika mar kale waxaa ka waramaya cabdulaahi soomaali muuqaalka saddexaad ee alkataib ka soo saartay shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika waxaa dadka ka soo muuqanaya ka mid ah qaar ka mid ah culummada diinta islaamka sheekh moxamed jamaal oo ka mid ah culummada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa kelimad uu ka jeediyey shirka labaad ee jihaadka bariga afrika waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay dadka muslimiinta ay fadhiga ka kacaan islamarkaasina jihaadka ay u istaagaan waxaan leeyahay shacabka muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay qaala tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili illahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili daaquuti faqaatiluu wliyaaa shaytaan ina keyda shaytaani kaana daciifa halka ilaahay wuxuu noogu cadaynayaa adduunka maanta laba qolo kaliya dagaalamaysa waa muslimiin iyo gaalowey marka adigoo muslim sheeganaya salaadii tukanaya soomaya haddana camalkii jihaadkana aada fududaysatay ood ka tagtay qaacid ka noqotay waa runtii waa nasiib daro iyo khasaaro weeyaan muslimiinta waxaan leeyahay aayadaha ilaahay idinla hadlaya dhegaysta oo ka faa'iidaysa oo akhriya oo haddee waxaa weeye fahma waxa uu la hadlay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo uu sheegay in iyaga lagu tiirsan yahay ugu dambayntii mujaahidiinta waxaan leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu llaha lacalakum tuflixuun waxaan leeyahay samra oo la samartima cadowga ilaahay maanta runtii raayadan laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah babanaysa ilaahay adinku sabab idinka dhigay dhiiggiina daadanaya ilaahay sabab uga dhigay gabdhaha muslimaadka maanta xijaabka xornimada ku qaadanaya maraakiista shareecada diinka ilaahay lagu baranaya meel kasta xalaqaadkii macaahidii maanta adinka sababtiinay ku taagan yihiin adinku ilaahay sabab idinka dhigay maxaakiimta maanta la xukumaya allah subxaanahu watacaala shareecadiisa adinka ilaahay sabab idinka dhigay amniga muslimiinta maanta ganacsigoodii adduunyadoodii iyo wilaayaadka ay ku kala gooshayaan adinku ilaahay sabab idinka dhigay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta dullinimada uu ku nool yahay iyo xaaladda adag uu ku nool yahay maanta adinkaa sabab ilaahay idinka dhigay marka waxaa leenahay samra oo la samartama allah wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a samirka iyo taqwada haddiina laga helo ikhwaanii fillaah cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddee waxaa weeye dhagartooda iyo hagartooda iyo waxay nala doonayaan waxba nagama dhimi karayaan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay baa saraynaya shareecada ilaahay baa shaqaynaysa allahna subxaana wa tacaala ballanqaadkiisii waan haysannaa insha allah wuuna noo dhammaystiri doonaa hada wbillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin sheekh maxamed jamaal waxa uu farriin u diray culummada la shaqaynaysa shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhistay sidoo kale waxaan la hadlayaa culamaau lmurtadiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina ishtarow alkufra biliimaani lan yaduruu allaha shay-a walahum cadaabun aliim kuwa maanta diinkooda gatay xoogaaga dhaqaalaha la siinaya ku gatay oo islaamnimadoodii iimaankoodii dhaqaale adduunya ku gatay oo runtii sharafkoodii cisigoodii gaalnimo ku doortay ikhwaanii way khasaareen nasiib daraa ku dhacday waxaan leenahay runtii waad khasaarteen nasiib daran waa idinku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqda u toobadkeena arrinkaa runtii allah yacnii maaragtay goodigiisana saaad uga badbaadaan u toobadkeena ayaan leenahay waad ogtihiin waxaad beeniseen aayaadkii ilaahay shalay aada akhrinayseen waxaad ku hortimaadeen axaadiista saxiixa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shalay aada akhrin jirteen baad beeniseenaad ku hortimaadeen kolka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqda sheekh cusmaan maxamed jire oo loo yaqaan sheekh cusmaan dacwo ayaa isigana kelimadiisa lagu soo qaatay muuqaalka ay soo saartay alkataa'ib oo ah qaybtii saddexaad ee shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika sheekh cusmaan waxa uu xusay in fadwada iyo bayaanka shirka ka soo baxay ay ahaayeen kuwo lagu kor yeelayo diinta islaamka ee lagu soo duulay alxamdulilaah fadwada culummadu soo saartay iyo bayaanka siyaasiga ah ee nuqabad ay soo saartay labadaba waxaan u arkaa ilaahay subxaanahu watacaalaa culimmada iyo nuqabadaba waxaa laga tashaday masiirka ummaddan iyo jihaadka iyo diinta waxay ka qabto in diinta ilaahay la kor yeelo oo loo istaago caqabaadka hor taagan iyo acdaada diinta oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka uu noogu sheegay oo acdaada diintu ay yihiin yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiin iyo wixii la mida oo maanta admaac badan waddankan kale diintiina ku soo duulay sidii ummadda looga badbaadin lahaa diinta looga badbaadin lahaa dadka looga badbaadin lahaa diinta ilaahayna loo ilaalin lahaa ayaa looga tashaday dadka muuqaalkan ku jira waxaa ka mid ah sheekh doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed annaga alla waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaalaa isaga besaan isku xidhaynaa cid kaloo aan isku xidhayna ma jiro isaga keligiisaan tuugaynaa alla besaan isku xidhaynaa allaahu mowlaana walaa mowlaa lahum waxaan ku soo gabagabaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu qaatumada nagu dilo ilaahay waxaan ka baryaynaa midnimadeenna noo ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa quluubteena isku xidho ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii alla dartii isku jeclaado oo ku kulma oo ku kala tago inuu ilaah naga dhigo subxaana wa tacaala sidoo kale muuqaalkan waxaa ku jira qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool walaayaadka islaamiga ah kuwa oo iyaguna ku dardaarmay in la difaaco diinta islaamka lagana hortago shisheeyaha iyo dhinacyada garab iyo gaashaanka u ah ee ka barbar dagaalamaya odayaasha dhaqanka ee magaalada buulamareer ayaa ka hadlay dhibaatadii ay ku qabeen ciidamada shisheeye iyagoo ka warbixiyey sidoo kale xaaladda ay hadda ku sugan yihiin mahad cubayd ayaa ka warramaya maalintii shanaad waxaa xor ah magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku xasuuqeen askar ka tirsan kuwa uganda oo xerooyin ku lahaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo booqatay buulamareer iyo xeradii lagu xasuuqay ciidamada shisheeye ayaa wareysatay dadka deegaanka waxayna sheegeen inay dhibaato fara badan oo ay ka mid yihiin kufsi dil dhac iyo caburin ay ku qabeen ciidamada shisheeye ee laga dulqaaday wallaahi waxa dhibaato geysta waa badan yahay waa dad waa iska dhammaaday xoolo waa iska dhammeeyeen wax wanaaga hadda aan ku hayno ma jiraano waa dad adiga oo waxaan iska nahay masqul ku jiro camal iska nahay wax kale oo dhiba oo shidadaas maan wax kale ma jiraan ka hor magaalada waa holciisa waa dhasneed magaalada waa ku dhashay magaalada maxaa aniga waa boqolkii sagaashan intay joogeen eh, intay joogeen wax faa'iido aan ka dheefna oo ilaah warta ma jiraan Ka- wax kastaba ee magaalada waa duntay waxaana joogta waxaa- culimmada nala joogto alxamdulilah waa ku farxeena waa soo dhaweeheyna labada gacanaan ku qabaheyna saacaan laga bilaabo waa degan yahay jawigu waa fiican yahay laakiin waxyaala waxaan soo marnay lafilaan e ilaahaysa waa naga gudboon wala baxshay saaka alxamdulilah mihii u fiicneeda mar weyna waxyaabaha oo hore aad soo marteen wax ma nooga sheegi kartaa haa maxaa ka mid a dil dhac kufsi ninka layidhaha cuuryaamis waa garta ninka layidhaha inta lagu dila lagu ma asxaab ku joojiyey sacaada ma asxaa geeyey damaarkaada ma asxaa geeyey naagtaada ma asxaa geeyey laguna xuquuq la-aana lagu dilay xuquuq la-aana lagaa tago dhanka kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka hadlay wanaagga ay kala kulmeen mujaahidiinta iyo sida xaalkoodu hadda yahay meel anagu saaka waxaan joognaa dad oo jinno galay camal annaha dad naar ka baxay camalna waana ninka la yidhaaha wax laysa su-aalo ama laysku dhowey laysku xugmee ma ahan ilaahay waa noo nicmeeyey ilaahay waa noo naxariistay ilaahay noo siyaadiyo Waxa- waxaa la yidhaha cariiri badan haddaa aragto si fiican cariiri badan haddaa gasho waxaa la yidhaha nicin ilaahay wuxuu nasriga u soo wadaa nasrigii hadda saakaan joognaa alxamdulilah in kastoo guulguul iyo gaaladii galweyn joogta dadka ay dhammeeyo hoyso ay xabada soo tuuro hoyso diyaaradii xerdi oo ayaga laga dhameeyey ay garaaco hoyso laakiin alxamdulilah nasrigaan u baxnay faa'iidaan u baxnay wax dhib hoon qabno ma jirta allah noo siyaadiyo jimcihii lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta shabaab dagaal xoogan kadib la wareegtay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ilaa iyo haatan lagu maamulayo shareecada islaamka raayada tawxiidkuna ka babanayso warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa